halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v u a oo si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanki sagaaliyo afartanka mitirban iyo hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee somaali v u a com
waa fiidnimo talaado ah bisha mey waa afar iyo toban sanadka labada kun saddex iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay idin daadihinayaan anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo sahre ciidle nuur
marka waan ka shaqaynaynaa laakiin howl sahlan maaha yaa shabaaba yaan shabaab ahayn in la kala saaro haddii ay sahlan tahay adduunyada sophisticatedka noqotay ee maraykanka ingiriiska yaa kala saari lahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay kulan ay v o eeda u soo qabanqaabisay oo madaxweynaha uu su'aalo uga jawaabayay dhallinyarada soomaalida ee ku sugan magaalada london iyo nawaaxigeeda guud ahaan qaybta hore ee barnaamijkeenna caawa waxaannu idinku maqashiin doonnaa kulankaasi dhallinyarada iyo madaxweynaha ku dhex maray london
iyo weliba warbixin ka hadlaysa bandhig faneed loogu magac daray han iyo hal abuur oo qaahiro ay ku qabteen dhallinyaro soomaaliyeed iyo qodobo kale oo warka marka hore seeh wararkii caalamkoo kooban
qaramada midoobay ayaa sheegtay in ugu yaraan siddeed qof ay ku dhinteen kadib markii dhowr dooniyood ay badda ku liicdeen xeebaha galbeedka dalka barma doonyahan ayaa siday qaxooti muslimiin ah oo laga soo raray xeryooyin ay ku sugnaayeen iyadoo cabsi laga qaba in duufaanno ay ku dhuftaan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada ayaa shaaca ka qaaday in shilkan u dhacay kadib markii shan dooniyood oo siday dhowaad boqol qof ay ku dhaceen jamallo ku dhow xeebaha galbeedka dalka burma xafiiska ayaa sheegay in afartan iyo laba qof oo ka badbaaday shilka inta kalena ay xaaladooda la ogeyn sida uu xafiiska qaramada midoobay sheegay dadkan barakacayaasha ah ayaa loo wareejiyey hooy kumeel gaar ah oo ay ku martigeliyaan muslimiinta ku nool qaybo kale ee barma
hay-adda amniga federaalka ee dalka ruushka ayaa sheegtay inay si kooban u xabistay muwaadin maraykan oo lagu eedeeyey inuu isku dayeyey inuu qorto sarkaal basaas ah oo ruushana si uu ugu shaqeeyo hay-adda sirdoonka maraykanka ee c a eda hay-adda amniga federaalka ayaa salaasadan aqoonsatay nin magaciisa lagu sheegay ryan fogel isaga oo sheegaya inuu qaaday qalab farsamo oo gaar ah kaasi oo qarinaya codadka dad aada u badan iyo lacag kaasha iyo weliba tilmaan qoraal ah oo la siinayo qofka ruushka ah ee isku dayey inuu qorto waxaa la sheegayaa in ninkaasi uu ahaa xog hayaha saddexaad ee qaybta siyaasadda ee safaaradda maraykanka ee ku taalla magaalada moscow laakiin uu sidoo kale la shaqaynayay hay-adda c a e da safaaradda maraykanka ayaa markiiba hadalkaasi beenisay
halkaad weli nagala socotaanna waa idaacadda v o a barnaamijkuna waa go'aankaaga
aynu ku bilowna maxamuudowe waxaa toddobaadkii hore lagu qabtay magaalada london barnaamij amaba kulan dhalinyaro oo ay soo qabanqaabisay laantan af soomaaliga ee v o a kaasi oo maalintii arbacada ee sideedii bishan lagu qabtay magaalada london kulankaasi waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka jawaabayay su-aalo ay dhalinyaradu weydiiyeen kuwaasi oo ku saabsan shaqola-aanta burcadbadeeda al-shabaabka iyo weliba amniga iyo ka qaybgalka hogaanka talada dalka barnaamijkan waxaa daadihinayay haaruun macruuf waxaanu u dhacay sida tan aad umahadsantahay soo dhowow intaynaan u gudagelin su-aalaha ku saabsan dhallinyarada bal marka hore aan ku siiya fursad dareenkaaga shirkii lagu soo gabagabeeyey london iyo xaaladda dhallinyarada soomaalida xilligan aad kula wadaagtid dhallinyarada halkan ku sugan
bismilah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah haruun aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay iyo idaacadda voice of america fursaddanna siisay inaan isku nimaado galabta oo aan iswarsanno guud ahaan shirkii kii shalay kii muxuu ahay siyaasadda ilaa konton iyo muxuu ahay afar dal ay ka soo qayb galeen iyo hay-adood ayuu ahaa de sidii aan filaynay si aada iyo aada uga ballaaran ayuu noqday imaatinka iyo blojinka intaba yacni dhaqaale aada iyo aada u xoog badan ayaa soomaaliya runtii shalay meesha loogu ballan qaaday kor u dhaafaya lacag laba boqol oo milyan oo dollar ah imaatankeeda iyo dabagalkeeda iyo waxaas waa howl kale oo ayadana cusub oo noo taalo laakiin waxa muhiimka ahaa dhinaca materiaalka iyo baasada maahayne soo xaadiridda iyo maatanka iyo qof walba ra'yiga uu soomaaliya ka qaba dowladuhu iyo hay-adaha ayaa aada iyo aada muhiim u ahayd marka shirkaas shir guuleedu ahaa marar horeo badanna waan sheegay haddana waan ku celinayaa yacni soomaaliya diblomatic maxaanku ihahdaa leverageka dowladda federaalka ay heshay oo ay samaysay iyo wixii ku yimaadaay waa wax soomaaliya u yimiday waa wax dadka soomaaliyeed oo dhan u yimiday haddii uu hargeyso ku nool yahay iyo haddii uu garow ku nool yahay iyo haddii uu xamar ku nool yahay haddii gobol kale uu ku nool yahayba lacagta kaalmada ee soomaaliya soo gaarta ee horumarka iyo dibudhiska ku saabsan dalka soomaaliya inay wada gaarto ilahay idankiis waan ka shaqeynaa commitmentigaasna waxaa qaada dowladda federaalka waa laga yaabaa gobolkan gobolkan waa ka dhib badan yahay gobolkan gobolkan waa ka roon yahay iyo wax lamida in la yiraahdo laakiin magaca soomaaliya wixii lagu helay soomaalidu way wada gaari doonaan taasi waa midaas maantana shirka ganacsiga iyo maalgelinta oo ahaa isagana ididiiladiis iyo rajadiis aada iyo aad dad badan oo danaynaayo soomaaliya inay maalgashadaan riski kasta ha ka jire ayaa ayaa jooga dalkan dowladda ingiriiskuna arrintaa kaalmo weyn iyo garab istaagid weyn ayay nagu siisay prospectskeeduna aada iyo aad ayuu u fiican yahay marka marka intaan ka imaado aan usoo noqdo dhallinyarada dalkeena soomaaliya dadka soomaaliyeed populationka guud ahaan tirada dhallinyarada ahay way ka badan tahay tirada aan dhallinyarada aan ahayn laakiin dee dhibaatooyinka iyo wixii ka dhacay dalka waa wadan garanaynaa qaarkiin waxaa laga yaabaa muddo dheer inay dalka soo moogaayeen qaarkiin ayaga halkan iyo inay ku garaadsadeen laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego dalka soomaaliya laba iyo labaatankii sano lasoo dhaafay trend waxaa jira yani saadaal ama fifaalo soconayay oo aan u wanaagsanayn dhallinyarada waxay ahayday boqolkiiba labaatan iyo shan ayaa ilmaha soomaaliyeed ee iskuulka da-da iskuulka gaara ayaa iskuul aada boqolkii todobaatan iyo shanna wadaday ku cayaaraan sidaasna waxay soo aheeday labaiyo labaatankii sana lasoo dhaafay marka tii horudhaceedii iyo wixii ka soo baxayna waa waxa hadda noo muuqdaah qiyaas wiil shan sano jiray kun sagaal boqol iyo sagaashankii ama kun iyo sagaashankii maanta toddoba iyo labaatan sanu jiraa muuse barbaabule xaasi caruuruu leeyahay wax nolosha lagu shaqaysto oo xirfad ah uu leeyahay ma jirto tuulo fog oo waxaa laga yaabaa soomaaliya meel ka mid inuu ku nool yahay haddii aanu caruur lahayn hooyadii aabihii oo dada ah la joogo aanu waba ilmihiisi wax ku matari karo hadduu ilmo leeyahay haddaanu ilmo lahayn waajibkii kale hooye aabo wax ku matari karo frustrationka iyo rajaxumada hayse waad garan kartaa aaday u sahlan tahay in la yihah marka bishii konton doolar aan ku siinayna kaale dagaalka nala aad ama kaale mxuu badda nala aad aan soo maraakiib baan soo qabsanayna mushkiladda dhallinyaradeenna haystaa rajo xumida rajo la-aanta waxay keentay dhallinyaradeenna inay noqdaan tuul lagu duuliyo lagu baabi'iyo dalki marka dowladda federaalka soomaaliya aniga madaxweynaha ka ah waxay committed ku tahay arintaas in la reverse garee dhinaca kale loo bedelo xilligan qarniga koo iyo labaatanaad dhallinyaradeena in laga dhigo tuulka haddana dalkeen aan ku dhisi lahayn wax kale iyo rajo kale oon qabno ma jirto oo aan ahayn dhallinyaradu inay dalkii dhisaan sida ay ku dhisi lahaayeen iyo miniska ay u baahnaayeen iyo yacni environmentigii ay u fududayn lahaa inay dalka dhisaanna dowladda soomaaliya way ka shaqaynaysaa haddii aan la yiraahdo marka xaaladda dhallinyarada iyo waxaan la damacsanahayn intaasaan kusoo koobi lahaa waa mahadsantiin
waxaa u shaqeeyaa dhallinyarada dagaalanka qabyaaladda su-aashaydina waxay ku aad aad iyo aad baa mahadsantahay sabna kusoo qabanqaabisay barnaamijkan v o a asuuka ay keenta halkan marka su-aashaydii madaxweynaha weydiinaya waa laba xabo waa ku kala yara waa ku yareereynaya madaxweyne markaas ugu horeysa waxay tahay sidaynu maqalnayba dhallinyarada waxaa weeye in ka badan fifty percent of our population marka fifty percent of population markii oo madaxweynaha lagu doortay annagu haddaan dhallinyarada dhallinyarada sala haddaan nahay waa sacabin oo celebration baanu ka bixiyeyna waxaanu idhi aabihii sanad baa yimi oo dhallinyarada maanta xoogoodii maanta xaqoodii loo soo dhacinaya laakiin waxaan madaxweyne xoogaa inay looday marka waxaanu kaa codsan lahay inaad reshuffalka soo socday wasiirada aad ku xisaabsanto bal wasiirkii dhallinyarada su-aasha labaad taas waa su-aasha ooata gooa tan labaadna waxay tahay maxay dowladda faraankeedu tahay ama qorshaheedu sidii looga hortagi lahaa qabyaalada oo ah waxaa maanta la burburiyey oo dhallinyarada qabyaalada looga saari lahaa oo aynaan u raacin aanan u dhaxlina dhaxalkii ay nooga tageen aabayaashay iyo
aad iyo aad mutaan aada u mahadsan tahay midda hore ee dhalinyarada horta de anigu macallinaan ahay by profession marka wiilga dhalinyaro baan kusoo dhex jiray marka wiilga hore aniga sida dhalinyaro ka mid ahaa jiray laakiin waayihii dambe waa ka sii baxay anigu yani kun sagaal boqol iyo laga bilaabo kun iyo siddeetankii ilaa kun laba kun iyo toban intii u dhexaysay horta fieldi waxbarashada mail iyo ahaa meelo kale badan waa ka shaqeeyey laakiin tacliin baan ku dhex jiray dhalinyaro ku dhex jiray dhalinyarada marka waa u arkaa sida aan sheegay inay yihiin waxa keliya maanta asadka keliya soomaaliya haysato dibdhis iyo inay dib u soo noolato laakiin mushkiladda jirta ayaa maxay maanta dalkeena duruufaha ka jira aan qof kastoo wanaagsan oo dalka inuu wax u qabta rabahay aanan waxba ugu qaban karin dowladdeen markaana miday annaga waxaan saarnay muhiimadda koowaad in horta xaaladdaas qofka soomaaliya inuu wax la qabta ama wax u qabta rabahay aan waxba ku qaban karin meesha in laga bixiyo waa maxay waa dowlad hay-ado dowladadoo shaqaynaya maqan iyo amni yani amnigaa kow ah meesha haddabaan security ka jirin oo adiga aadan imaan karin oo meel intaa tagta dhallinyarada aadaga ciigelin karin oo mashruuc intaa dibadda kasoo hesho ood keenta dhallinyaradii aad muxuu uga faa'iideyn karin dee engagement-ga dhallinyara axmedo wax kasta oo systems oo ama institutionsan hadda sameynay waa transition waxay transition u yihiin intii relative stability maaha full stability xataa masoo intaan ka helin dalka maalinta aan halmaahay waa maalintaas maalinta muxuu ahay loo baahan yahay dhallinyarada inay soo qaataan qalabkooda oo ay yimaadaan marka qaybta labaad oo ahayd qabyaaladda horta dadka soomaalida biniaadamka dabcadda loo wada abuuro waxaa kamid a qofka biniaadamka waa inuu meel ka tirsan yahay qof keligiis dal cid laa taabnaan karaa ma jiro soomaali haddaan nahay marka annagu ma qabno professional associations aan ka tirsanayno maxaan clubs aan ka tirsanayno maxaan ku ihahdaa wadada waxa yani adduunyadu labor unions student union meelo qofka uu ka tirsanaado haddii dhibaato gaarto looga soo gurmanayo oo lagala safarayo oo loo tacaatufayo ma qabno qof walba soomaaliya waxa uu ka tirsan yahay keliya waa reerkiisa marka ilaa aan alternative meel kale oo laga tirsanaado aan ku guulaysano aan samayno waa nagu dhib badnaanay qabyaalada inaan ka baxno
masha allah marka soomaaliya ka aaday soomaaliya waxaa u tagay inaan soo arko dalkii dalkii markaan tagay oon soo arkay dadkii waxaa sidaa iskuulaadka hadaad tagtid waxaad arkaysaa dad dhaqankii aqaani oo dhaqanka soomaaliya wata iyo historyga soomaaliya ka socdo iyo sar kasta micnee leedahay because waddan kasta sar kasta micnee oo leedahay marka wad aad tagay iskuulaadkii iskuulaad waxaad tagay oo funded by different wadamo kala fandeynayaan marka ciyaarkii la hadlay ciyaarkii oo soomaaliya degan waxay yaqaanaan sar ku dhisan egypt iyagoo weligood egypt tegi iskuulaad kala tegi sacuudi ku yaalo waxay yaqaaneen madaxweynaha sacuudiga madaxweynaha ciyaalkiisii damiin olaada waxaas dhawa yaqaaneen laakiin markaa weydiiyey baraha iyo wadayaasha soomaaliya ku yaala maysan aqoonin marka maxaa keenaya sabab saas yani soomaaliya burburka marka u dhacay kadib aniga as a qof oo professional educator ah waxaan xasuustaa oo aada qalbigay mar walba ugu tahay maalin maalmaha ka mid a isgoysyada ku yaala magaalada muqdisho isgoys ka mid aan soo istaagay magaalada inta u fiiri subax waa seven in the morning subaxnimo inta u fiiri inta u fiiri hal cunug oo buug wata oo uniform gashan oo iskuul u jeeda ma lahayn ma lahayn yani dad kale waaweyn ordaya waxaa cunug maxaa kale dugsi u socda oo muxuu ahay qaasti gacanta ku wata iyo waad arkaysaa laakiin cunug uniform gashan oo buug wata oo iskuul socda aan la arkaynin ayaana soo marta horta magaalada muqdisho guriga oday aabbe ilmihiis wax ku bartay iyo waxaas iyo waa gooni laakiin wax iskuul la yidhaahda hal wax allah ka dhiga magaalada muqdisho aanu ka furnayn the same horta magaalada muqdisho maanta laba boqol iskuul ku dhawaada ka furan boqol kun oo arday in ka badanna iskuul aadaa now daad horta waa meel aan ka nimiday oo horumar badan soomaaliya ay soo samaysay maslows hierarchy of needs marka la fiiro hal baahi markii la satisfy gareeyaba baahi kalaa soo baxday soo maha now iskuulka hal la aaday joogto shari hadda maanta waxaan question garaynaynaa quality waxa la barayo waxaana la baraahi waxay ku yimaadeen hay-ada samafalaa badanaa ay timiday waayahan dambe brivata soo xoogaysto waalidka ilmihiisa wax siiya laakiin hay-ada samafal waxbarashada meeshaas joogta waxay ku soo noqotay oonu goljoogi ahaa iskuul inta la dayactire la furay la yidhaahdo xaafadda inta lagu soo warwaraa ilmaha iskuulka hala keeno qof timaadale waa isbuucii koowaad isbuucii labaad warsee wax yeelnaa layiraa lana baahi iskuulka hala aada baahi ka daranaa jirta maanta reerka saxan yar oo kisbiriis ku jirta ma loo heli karaa ayaa maalintaas waa 1992 yaa mushkilo ahayd maxaa la sameeyey markii dambe iskuulka la yaraa cunuga iskuulka hadduu yimaado kiilo biriis iyo kiilo saliidaha la siinaa waxbarashada horta meesha lagu soo- soo- soo noqoshadeeda yaa laga soo bilaabay the same group oo samafalka ah ayaa weli maanta influensa dal kasta hay-adii samafalka kasoo kooyi maxaan ku dalalka carabta waxaan dalalka keliya ee si dhaba ugu taagnaay inay waxbarasho ay bixiyaan oy ay maalgeliyaan waxbarashada bilowgii hore marka buug sacuudi arabiya laga soo helay iyo mid kuwait laga keenay iyo mid imaaraadka laga soo qaaday iyo yaa waxbarashada lagu bilaabay buugaagtaasina waxay ka sheekeynayaan kenya waa kurukun iyo loo sameeyey dalalkoodii taariikhda dalalkoodii taasaa waxay keenaysaa baaraliska meeqayaa iyo magacyadeeda maxaa kale la kala yiraa iyo egypti muxuu ahay webiga nayl meeqoo ka waraabiyaa iyo inaan baran laana buugta wax lagu baranayo oo iskuulka laga dhigayo ayay ku yaalaan laakiin wax intentional ah oo weliba waxa ka daran waxaas inta badan dowladama fangarayni mana bixin hay-ada samafalaa keeneen buwaagta ayagoo duugaha la keeni jiray xamaraa lagu sii koobigaran jiray ayagoo hal iskuula laga helo laba iskuul oo ku dhahay midkaana buugta sacuudi araabiya in lagu hayo midkaana buugta kuwait kaasna buugta imaaraadka kaas kalena buugta kenya in lagu haayo yaa laga yaabaa marka daadwos waxa ay jireen xaaladaasina ka gudbayno ilaa kurukulum soomaaliya ay leedahay oo unified ah oo soomaaliya loo sameeyey weligeeda iyo baddeeda iyo buuraheeda iyo xoolaheeda iyo dhaqankeeda ay ka hadlaya la helaahay duruufahaas waa kusii sugnaan doonaa laakiin sida siday dhaantaaye sidii 92 yaan dhaannaa alxamdulilah kaas gabadha ee, kabacdi adiga saas isugu xigaysa marka su-aashaada soo koob fadlan
sidee loo kala gartaa waxaan ognahay dhalinyaro ka kaxday muqdisho because of askarta dowladda oo qabatay catch and search markay ku sameeyaan hoogs shabaab hoogsna cid taqaana male light kusaariraagmagudub ay u sameyn lahaa aydiya kaabo oo ay dhalinyaradu ugu kala aqoodo macnaha cidda shabaabka ama cidda shabaabka ahayn ama cidda waa mahadsan tahay arrintaasi waxaan qiraa horta inay dhib badan tahay leanna dagaalkii shabaab hadda anaga aan dowladdu kula jirtay face hadda kasoo gudbay dagaalkii frontiga ahay oo la yaqiinay oo ciidamo xag ka soo jeeda iyo kuwo inta ka jeedo oo isdagaalamaya ahay uu soo yaryaraanaya hadda hadda waad garanaysaan majorka organizationka organizations waxay u samaysan yihiin dagaalkaas magalabana inay intaa they melt down into the society jidka wadada laamiga dhinaciisu taagan yahay waxa maanta wadada maraya oo dhan uu fiirinaya bam yaraa inta ugu jiro oo shaatiga uga koreeyo qof ujeeda ma laha oo tuura bac yaroo wataa qof diif iska siiya intuu dhigo meesha saarto yiraaho meesha uga dhaqaaqa wixii qarxi lahaa iyo balaayada dhan meesha ku jirta yani so many techniques marka horta ma sahlana si loo kala saaro idga haddii dowladdu hadda waaba dadaalkeeda ku jirtaa mar lakin hadday samaysana waa la wada samaysanaa idgana waa waa la wada qaadana kuwii wasaaradaha iyo madaxtooyada iyo meeliya xataa hadda yaaba ilaalmadoodii ma- magaalada lagu sameynaa meel kale lagu- horta way way dhib badan tahay optionka ugu fiican waxay tahay technologygana hadda waa isbedelay sidai dhici jirtay laba kun iyo sideed iyo ma dhacdo hadda in laba boqol saddex boqol oo qof hal mar lasoo xereeyo one event oo sa- one incident oo saasoo dhacay oo jirana aada muxuu ahay looga xisaabtamay hadda the technology advanced aha yimiday monitoring systems iyo qalab qalab badanaa yimid oo laysku monitor gareeyo annaga lafsadeena ciidamadeenna iyo waxayna waxbay maalin walba waxbay sii baranayaan wayna sii improve garoobayaan dabcan in marmarka qaarkood dad innocent ah la qabtaahay way imaanay laakiin dadkaas inaan lagu xadgudbin la iibsanin maxaan ku ihahdaa la jirdilin oo aan la waxaynin waa waa waa daba soconnaa intaas waa waa ka daba cararaynaa waa waxaynaa dhalinyarada inaan ciil inta la bado aanay shabaabka dhinaciisa shabaabkuna elementiga uu ka faa'iidaysta waa grievance qof wax sheeganayo wax tabanayo marka waa waan ka shaqaynaynaa laakiin howl sahlan ma aha yaa shabaab yaan shabaab ahayn in la kala saaro haddii ay sahlan tahay adduunyada sophisticatedka noqotay ee maraykanka iyo ingiriiska yaa kala saari lahay haddii yani d n a lagu kala garta haddii haddii ay jiri lahayd laakiin ma jirto nasiib daro way gabdhahan ku laabanaya fadlan ee, gabadhan السلام عليكم alaykum salaam waraxmat magacaygu waa ido xasan Em, mudan madaxweyne aad baan ku mahadsantahay marka hore fursadan aad na siisay em, dhallinyarada Eh, waxaan doonayaa inaan fursado su-aal ku saabsan dhalinyarada ku nool sool sanaag iyo cayn ee loo yaqaano qaatumo waxaan doonayaa madana madaxweyne dowladda waxay ku salaysan tahay nabad iyo midnimo shacabka dhalinyarada weliba ku nool sool sanaag iyo caynna waa dhalinyaro doonaysa midnimo iyo nabad sax marka mudan madaxweyne ma ma raba sidaad u noqoto madaxweyne ma raba maan maqal adigoo ka hadlaya shacabka qaatimo ama dhalinyarada qaatimo ama hooyooyinka qaatimo ama dadka qaatimoba marka waxaan doonayaa fikrad fikradaada ku saabsan waa ma- sorry fikradaada ku saabsan dhalinyarada qaatimo inaan ogaado Waa mahadsan.
Number one- number two waxaan doonaya inaan ogaado em, sida em, waxbarashada caawinaada ee soomaaliya hesho o dhan ee shacabka soomaaliyeed meel walbay joogaanba ee hesho sida loo kala qaybiyo ma ka warqabtaa Good.
haddaad ka warqabtid waxaan doonayaa inaad ii sheegtid ee, shacabka ee, ku nool soolsanaagicin halhee ka soo gaara haddaad haddaad og tahay mahadsanid yacni gobolladaas muxuu ahay eh, idal sheegto sool sanaadi cayn eh, yacni soomaaliyada maanta maraysaa micno badan ayay ugu fadhiyaan runtii yacni annagu hadda somalilan iyo markaan loo kala hadla xataa laysu kala qaado annagu wax na kala saarayo oo na kala geynayo jiro ma jiraan the only identity oo annagu waana lagu qaybiyaa ama dadku ay cuskadaan waxay tahay xaggana ingiriiska waa gumaysan jiray xaggana muxuu talyaanigaa gumaysan jiray taasina xuduudihii uu isticmaalku dhigay soomaaliya iyadoo mid ah oo hal dowlad ah ayay waxay sheegtay afartan sano konton sano ka hor ma aqoonsanin xuduudaha isticmaalka dhigay ma aqoonsanin dalal kalean markaa ka hadlayna ti soomaaliya dhexdeeda maba- maba maba inaan ka hadlaynin marka horta goboladaasi micnaha midnimada soomaaliya micno badan ay ugu fadhiyaan dhallinyarada joogtaahina ma marka qaarkood dhibaatooyinka gaara iyo waxyaabaha gaara ay- midkan gooni istaagay ee gobol yaroo soomaaliya inta gacanta ku qabsada xagga la taagan ee annagu shaqo iskuma lihin waa waa kala tagnay dhahayo ayaa lasoo sasabaayo lala soo hadlaayo lasoo waxyaa si uu ugu soo noqdo maxaan ku ihahday heshiiska iyo xeradii midnimada horta dowladda soomaaliya waxaa labada labadaas meelood ay udhexaysaa waa koow midda labaad laba fays ayaa midnimada annaga inoo kala leedahay mid waxa waaye soomaalidu inaan soo gaarno inaan mabda ahaan aan horta aan isla ogolaano war bal markii hore waxbaa si naga noqdee markaan midnimada waa xoojinaynaa oo waa isku noqonaynaa midaan noqonaynaa waa mid fays kaloo labaadaa markaas loo gudbayaa oo ah unification see loo midoobayaa see loo midoobaa shacabka soomaaliyeed oo dhan ay ka dhexaysaa iyo dadka kala duwan oo dhan ay ka dhexaysaa sida loo midoobaya ilaa referendum ha la qaado yay gaari ay gaari kartaa marka dambe annagu marka maanta waxaan rabnaa middaas koobaad xeradaas bal horta waa midoobaynaa ah lasoo wada dhex galo dadka inbaa ku jirta intii aanay ku jirin xerada ha soo gasho kadib see loo midoobayaa iyo meeqo qaybood iyo maxaa laga midoob maxaa- waxaas waa discussion dheer oo dhuman oo maqan haddii marka marar badan inaan usii jeedno ama aan dhinacooda usii dhag raaricinayno kuwii shalay midnimada diiday la arkayo macnaheedu waa intaase ma aha in ama ayaga aan abaal marinayno ama ayago aan mooshoodii aan tagno ma aha wax compromise ah iyo wax yacni laga gelayo arinta midnimada ku saabsan ma jirta salaamaya magaciisa jaamac xaash jimcaale waxaan ka mid ahay ardadii wax ka badatay dugsiga eh, muqdisho bragan secondary school Masha Cidda Allah.
adigu arangaraynaysa maasha allah maasha allah wadana su-aaleyga haddaan madaxweyne aan soo koobo kow su-aasha kood waxay tahay dhalinyarada waxaa hortaagan caqabad ah odayaal waaweyn oo aan weligood ritaarka noqonin caqabadaas horta kuwasiiyo bilaada laga yaaba ta labaad waxay tahay dhalinyarada qurbaha ku nool ee laga dhaadhicinayo inay naftiisa disho waxaa anigu hubaa in nafteyda aan dilo in la iga dhaadhiciyo inaan shaqeeyo oo nafteyda badbaadiyo dadka waxa qabta inay ka furuta Absolutely.
ma loo hayaa qorshe balaan isagana kaas lamida oo kasoo horjeeda aadaan ugu faraxsanahay in maxaan ahay iskuulkeyga ee dhallinyaradiisii aan aan oo oo guulaysatay oo socotay inaan arko ugu faraxsan waxaa waaye arrinta ku saabsan muxuu ahaay ee, dhallinyarada odayaasha jooga ee positionska oo kubaaygareynaya iyo sida loo bedelayo well eh, argumentigaasi waa be- waa mid aad iyo aad qiimo u leh laakiin dhinaca kalena waxaa barbar yaalla nin dhahaya aniga noloshayda intaan jiray oo dhan dowladaan usoo shaqaynaaye dadkaan u shaqaynaaye cimrigayga intuu yuusufun ka ahay oo dhan meel aan bension iyo wax aan muxuu ahay ku waxeeyana ma qabo marka dowladda ilaa meel iga saaraysa war boqolkan doolar muxuu ahay waan qaadanayaa shaqadana af konton sanaan soo waday waa wadaya so labada argumentiba waxa waaye waa laba argumenti oo maxaan ku ihahda mid walba leh tixgelintiisa laakiin soomaaliya way ka weyn tahay wayna ka potentiality badan tahay labada argumentba inay raali galayso kana inay bension iyo meel ku nasto iyo waxoogaa yaroo muxuu bishii usoo dhaca in loo helo kan cusubna muxuu ahay dalkii u dhiso oo muxuu ahay shaqadiiba qaato oo muxuu ahay hore u socdo marka ilaahay idankiis waan gaaraynaa waxyar dulqaad yar aan sii muujino fursadaha hadda soo baxayo dhanna waa laga yimiday ama hay-addan anaa ka shaqayn jiray ama reereen reereen ha loo qaybiyo wixii waa laga yimid waata hadda kuu sheegayo yacni مثلا baarlamaanka soomaaliya waxaa ka soo baxday afartan vacancy oo dad dhalinyaro qualified oo first degree haysta in muxuu ahay apply gareeyaan waa la publish gareeyey mediaha idaacadda laga daayay journaalka lagu qoray sideed boqol oo qofaa soo apply gareysa all over somalia from somaliland to puntland to south to everywhere dibadda yani screeningkii waqti dheer ay qaadatay waqti dheer ay qaadatay afartana markii dambe soo hartay imtixaankii hargeysana waa lagu qaaday garowna waa lagu qaaday xamarna waa lagu qaaday hay-adahan kaa dowladdu kaashatay waa la wada qaaday afartanka qofood waa laga soo saaray afartanka qofood soomaaliya dhan bay isugu jiraan qaara puntland ka yimid qaara somaliland ka yimid qaara axmed way way shaqeeyaan maanta marka hawsha waxay u badan doontaa merit basedka xaggeeda loo sii turki doonaayo yaa shahaado haysta imtixaan yaa geli karo iyay imaan doontaa marka insha allahu si tartiiba waa u wada gudbayna haddii aan la yiraa
su-aasha ku saabsanayd al-shabaab waxaa ka dhib yar baa tiri dadka in lagu qanciyo inay yes there is a weakness oo aan hadda ka horna dhowr maro horena aan sheegay haddii dad inta soo kacay wiil dhalinyara oo soomaaliyeed ama gabar wax bartay ku qanciyey yani woloriska waxaan dhihi jirnay dhalinyaraday dagaalka u diraan ku diraan laakiin woloriska dagaalkay dhalinyaro u diran waxay ahayd fifty fifty ay ahayd dagaalkaanaad aadaysaa ama waa kusoo dhimanay ama waa kasoo noqonay so laakiin midda ninaa yimi hadda hundred percent orod soo dhimo oo aan soo noqosho lahayn dadkii ku qancinayaa imaaday marka annagu inaan dadka aan ku qancin weyno noolaaw decent life nolol fiican ku noolaaw sharaf iyo karaamo yeelo aakhiriya adduunyo suuban hal waa waa ducfi weakness aan annaga qabno waay haddaan nahay siyaasiyiin haddaan nahay culamaa uddiin haddaan nahay odayaal haddaan nahay muxuu gabdha muxuu ahay dadka xamaasad geliya wadhada waa problem annaga iyo weakness annaga aan qabno marka dee inaan institutions u samaysano dhallinyaradeena ku qanciyo waqtigaa iska ciriri ah laakiin saddexda root cause ee shabaab loogu biiro iyo mid walba xalka uu leeyahay daraasaad dhab oo laga sameeyey ayaa jirto dowladduna hadda ay apply gareeyo hayso marka waan adiga waa ka sheekaysan doonaa dee
شرف النهارده معانا اهلا وسهلا سوري وين هيا وانا ما علينا فصحى امريكا تشاينيز كان سيس انا يلا تماي marka waxaa rabaa qofku waa inuu ku mishaareeyo dhalinyaro badan oo da'deena wax noo soo oo wadanka Yurub ku baratay inay joogto oo diyaar u ah inay si filan tirahaan wadanka u shaqeyso oo diyaar u ah laakiin dowladda waxaa ka rabnaa madax u tahay ina xafiis waxaa la challenge oo yala gelin anaa waxaan xafiis leeyahay dhalinyarada iskale loo yaqaano ay fadhiistaan soomaalida xitaa duulka duulkiisa la duuba dhalinyarada hadda maarka shabaha u badan waxa waaye dhalinyarada inaan duntahay ayagaas afyaqaana luqad gooni ku hadlaa ayagaa keeni doona ayagaa doo xafiiska noo fur soo dhawaada maarata ayaga qolobal ayaga isla duula hadda ayaga is keeni doona sartaytiisa waa maas waa dhamaatay waa sir xafiiskaas madaxweyne horta ma u furaysaa xafiiskaas waa la furaya wasaaradda la sameeyaa hadda ay joogtay hay-ad marka xafiis dhalinyarada amuuraheeda sitaas insha allah waa la adresgabadha magacaaga oo saddexan ka bacdi wiilkaasaan ku xiga بسم الله الرحمن الرحيم dan madax weyne waa ku salaamay aniga waxaa magacayga waxaa laydhaha mariam gowle waxaan ka socdaa tv-ga royal oo wadankan waxaan ku hadlaa codka hooyooyinka soomaaliyeed anigoo ku baraarujiya baraamburka ama gabayada sida ku yaqaanay ama ku taageera dowladda iyo wixii lamida su-aasheedu waxay ku saabsan tahay dhalinyarada markay sh- ay shabaab kasoo baxaan magaalada lagu deeyo oo mar kale dhibaatadaas geysto mudane madaxweyne maxaa la dhahaa ma loo hela xal meel lagu xaliyo because dadkan dhalinyarada wax badan ayay wax ku shubeen last twenty years wax lagu shubaya meel looga shubo iyadoo lagu dhex daynin society-ga in loo sameeyo dowladda marka go-aanka waa mid su-aashayda tan labaad waa farriin aan ka wado gabdhaha soomaaliyeed anoo daadihiya cod ku hadla program ku hadla codka haweenka oo iga soo codsadeen hadda ka hor arrin aad ka dhawaajiso oo ah account la furi doono wadamada qurbaha ayagoo maalin kasta markaan programka sameeyo iga- iga weydiiyo wax ma la furay accountkii lagu kaalmeynahay dowladda hadda maanta gabdhihii ugu dambeeyey australia qaariga soo waxay waxay iga codsadeen presidentaha soomaaliya inuu sameeyo accountkaas accountkaas oy ugu shigi doonaan lacagta Masha Allah.
xabsiga soomaaliya lagu weyneeyo dhallinyaradana meeshaas lagu hayo oo society lagu dhex- lagu dhex daynin ec
aad iyo aada umahadsantaha midda ku saabsan dhallinyarada shabaab ka soo noqoto shabaab dhallinyaro badanaa kasoo noqoto waa run laakiin in badanoo kamid waxaa laga yaaba annaga inaanaba ogaanin inay kasoo noqdeen oo intay iska gabadaan mujtamacooda iska dhex galaan laakiin kuwa si rasmi ah ama dagaal ha lagu soo qabto ama muxuu ahay eh, eheladooda iyo qaraabadooda ha soo riboort gareeyaan ama si jamaaci ahoo wada jir ah ayagu inta isu soo raacaan ha u yimaadeen dowladda way dhacdaa laba boqol iyo afartan iyo dhowr dhallinyaro isla socota hal mar oo s- timadaa jirto ciidamada dowladda intuu yimaadeen dhaqoryaheenina waa kuwaan annaga bis waaye waa iyo wax lamid a dowladdu waxay samaysay dee awooddeenu way iska xadidan tahay laakiin center yaa jiro magaalada muqdisho ku yaalaa centerkaasi dhaqan celina loogu talagalay qofku markuu soo yimaado in fara laga qaado indhaha laga qaado rikoorkiisa iyo daatadiisa sawirkiisa wixiisa oo dhan full database in laga sameeyo kabacdi meeshaasi lix bilood ilaa sagaal bilood ayaa lagu hayaa markaskaasi ilaa kun qofood ayuu qaadaa deganaanshiyo fiican iyo meel nadiif ay seexdaan iyo cunto nadiif ay cunaan ay leeyihiin culamaa udiin ayaa la joogto oo discussion iyo doodo iyo dialogue xiwaar yani wadatash iyo wada hadal ayaa lala furaa then waa la kala saaraa kuwana waktigaa loo sii fogeeyaa kuwana waxaa loo weeciyaa xirfado farsamo meel lagu meel ay ku bartaan haddii ay xirfad lahaan jireen awalna loogu cusboonayso haddaanay lahaan jirin mid cusub lagu baro qaarkood gobolladii iyo degmooyinkii ka yimaadeen ayaa dib inta loola xiriiro iyo dadkoodiyaa inta warqad caddayn ah dowladda ninkaan inuu shabaab ka soo galay laakiin fikirkaasi uu ka tanasulay warqad caddayn certificateala sidaasi uu mujtamaciisu uu noqdo ayadoo la wargelinaya weliba ciidamada amniga ee goobahaas jooga iyo waxaas sheekada marka aad dadka shabaab marka waxaa jirta marka shabaab laga soo noqdo nimankani qaar ka mid a in badanay shabaab ka yaqaanaan yani dagaalka shabaab lagu jiraa qeyb weyn ay waxaa ka ah dhallinyarada kasoo noqotay way yaqaanaan luqaday ku hadla ay yaqaanaan meelaha ay joogaan ay yaqaanaan jidka hadday istaagaan baska hadduu saaran yahay qaarkood kuwooda weliba muhiimka ah oo waaweyn baska hadduu saaran yahay dhumanayu garanayaa guryahooday garanaya shaqo badan ay qabtaan ciidamada amniga qaybo kala kala duwan dibaa qaar loogu qaataa marka la xaqiijiyo lagu qanco fikirkii inuu ka tansulay asbaabta ku kaliftay oo so- waxaa shabaabku waxay ka faa'iidaystaan qofka tabashada qabo grievance wax laga hadleeyey ee ama cadaalad darro tarsanayo ama waxaa layn ayay badanaa qaataan si ay qofkaasi ay u isticmaalaan dhahan ay ka aargudso ama ka waxayso the same maa dhinaca kalena la isticmaalaa qof shabaab kusoo dhibtooday oo lasoo dhibay ama lasoo lasoo dulmiyey ama lasoo qalday ama khalad la qalday awgus wax badan u hadleeyey ayaa dib loo waxeeya marka waa la- dhallinyarada labada dhinacba shaqay ka qabtaan laakiin dhinaceennana way ka qabtaan arrinta akaamka waa ballan qaadnay ee asbaabo kale oo dib nooga dhigdhiga ayaa jira laakiin weli kama tanisin waa furayna haddii alla yidhaha insha allah waa mahadsantah intaan ku iman su-aal haddaan daba dhigo imise dhallinyaraa kasoo goosata ilaa hadda al-shabaab
inta registaredka ee dowladda registra agteeda ka ah waa kun iyo sideed boqol oo dhalinyaro ah numberaa la jiro sideed boqol iyo afartan sideed boqol iyo soddon meel numberaa la jiro inta registered ku ah dowladda hadda
mahadsan su-aashaada kooban السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل من يتعلم إن شاء الله تعالى أنا وحنا هي معلم سكول أو ساينس تيشر الوضع كان ما كان جامعة كبحين وحنا شقي جاتك أو research based كي هو هاي marka waxaa waaye one problem oo soomaaliya haysato waxaa waaye waa jaadkaas iyo dhaqaalaha soomaaliya uga baxooya jaadka soo galayo soomaaliya so soomaaliya maxay ka qabanayaan dhibaatada jaadka kow su-aasheeda kale waxaa waaye toxic waste waa sunta lagu shubayo soomaaliya oo dadka badan aysan ka hadlin aad iyo aad radioactivity ay tahay dhibaatadaasna ay dadku soo baxday ay dad badan u dhinteen suntaas markii ay ay keento tsunamigii 2004 evidence badan laga hayo adduunkana ogyahay virus sidadaa loo xiray dhalinyarada waxaa loo xiray inay wax eh, burcadbadeed yihiin laakiin adduunka dhan soomaaliya 500 million per year eh, waxaa laga qaadanayaa oo unregulated fishing 200 million hadda waxaa laleeyahay soomaaliya la siina marka yaa khasaaro ku jirta aad iyo aad umahadsanta ee arrinta ku saabsan ee sunta badaheena lagu shubo iyo kalluumaysiga ee yacni badaheena laga qaata yacni waa xaqiiqo jirta waa suntii effectigeedana meelo badan waa laga sheegaa kontaynaro waaweyn oo badda kasoo baxay oo bannaanka yaallo oo aan weli dilaacin oo hadday dilaacaan dee consequenceska ama waxa ka dhalan kara aan la garanayninna way noo yaalaan maarka iyo waxba aan lahayn dee soomaaliya waa jiri jirtay baddaana weligeed way lahaan jirtay kaluumays sharci daraana lagama kaluumaysan jirin sunna laguma shubi jirin marka yani arinta dhabtaa ee hadda ama lookalshubtaa waa asbaabtaas waay waa dowlad la-aan dowlad ilaalisa ilaa laga helana dhibka kama baxeeno dowladda soomaaliya aniga hadda inta aan joogay laba hay-adood oo waaweyn oo caalami ah ayaan heshiis la galnay investigation inay sameeyaan yani investigation oo legal ah oo legal based ah inay sameeyaan dabagalna ay ku sameeyaan weliba shirkadaha iyo dowladihii kushubay muxuu ahaaye wasakda soomaaliya weliba marka qaar daraasad horudhac aan hadda hayno dalal iyo shirkado ja already lasoo cayimay oo broofs loo ayaa jira marka dhibku wuu nagu dhacay laakiin ma ka hari doono dadka sababay oo muxuu ahaaye waxaas keenay yacni iyo maxaan ku rahda dabagalkooda iyo adduunyada sida wax loo qabaalayo waa dabageli doonaa laakiin howl beri iyo beri damba naga dhammaan doonto ama jawaabteeda deg deg aan oo heli doono maaha kalluunka kalluunka adduunyada ugu qaalisan oo dalkeena la qaataa ma aha keliya kalluunka in la qaato eh sida loo qaataa weliba dhib badan yani iyo dowladuhu iyo nidaamka heshiisyada iyo licensi kalluunka marka la bixiyo conditions uu leeyahay qalabka lagu kaluumaysa qaabka loo kaluumaysanayo troleysaa jiro yani boqol mitir oo shabaka shabakad oo biracul culus oo dhulka hoos ku haya ay hoos u yaalaan oo markab jiidayo oo wixii soo galoo dhan uu qaadayo kaas marka birahaas culculus marka wuxuu soo galaba ha qaateeno oo damageka ay geystaan wuxuu yahay ecologiga yani badda dabeecaddeedii cagaarkii iyo cawskii iyo qaabkii u samaysneyd iyo dhagxaantii wixii oo dhan uu jijibinaa u dardara meesha uu maraahay desertay naqana marka badda gudaheeda yani beri kalluunkuma noolaan karoba yani ma hataa kalluun kale intan la qaato haddii naloo dhaafo beri noo dhadhali lahaa waa iska waa noo jooga waxba aan leh laakiin badeena in badanoo kamid desertification oo bad ah ayaa ku dhacay oo eco yani ecosystemkii badda gudaha ahayd xataa uu ku baaba-ay damagesku marka way badan yihiin laakiin adigu hadda dowladdu arintaas suntana dabagalkaasay ka samaysay midaane si loo protect garay annagu inaan badaheen saddex kun iyo saddex boqoloo kilomitr ciidamo ilaaliyaahay inaan habeyno oon samaynahay sanado badan ay nagu qaadanay intaasa sii socoto muxuu ahay waxa ma dhihi karno marka hadda dowladda negotiationsay ku jirtaa maxaan ku irahda dalal iyo shirkada caalami ah in ay badda soomaaliya kalluunkana dhinac loo waxeeyo laakiin la protect gareeyo oo shaqaale soomaaliyeed oo supervisors ah maraakiibta kalluumeysiga oo licenska la siinay in la saaro oo ay ogaadaan kalluunka la qabtay inta la qabtay iyo tuulka la isticmaalaya markii la qabanayay si almiina loo badbaadiyo ecosystemka badda kalluunka habana laga qaata hadii la doono laakiin aanu deserta nooga noqon jaadka waxa waaye inta aad ka sheegtay uu yahay oo sifiis wax ka looguma noqonayo lacag hard currency oo aad iyo aad u badanna way nooga baxdaa mushkilana dhaqaale iyo mid bulshaba uu nagu hayaa midda dhaqaale weli waa tii kalluunkao kale beesaha naga baxdo a helaynahay social yani problemka uu nagu haya ayaa ka weyn jaadka wuxuu major qeyb weyn wuxuu ka yahay insecurity-ga wiilka dhalinyarada ee qoriga haysta shan sac barqadii marka la gaaro dhimirka dhamaaba ka tegayaba ilaa uu xaqiijiyo qaybta yarada jaadkeed inuu helay marka taas marka marka una haysanin waxay ku kalifay inuu jidka inti istaago gabar socoto oo wax ka qaato ama baabuur socdo oo wax ka dafo si oo u satisfa baahidaas jaadka si oo u waxeeyo kow familiga problemka ku hayo waa la wada ogyahay caruurtiio caana haysanin odaga inuu intii jaad inta ku iibsado habartii asiga intay isdiriraan qoysku meesha uu ku dumo ifur iyo lagu kala tago yani implicationska jaadka oo nagu haya mujtamac ah ayaa wax walba ka badan sida ugu fiican idealka waxawaay kat in lasii oo la joojiyo laakiin waxaan rabnaa inaan idiin sheego dowladdii maxamed siyaad barre dalka mugug madaxweyne ka ahay waad xusuusataan waa la joojiyey dowlad aada iyo aada u xoog badan oo boqol kun oo shilin soomaali ah oo maanta shan dollar ka yar ah maanta val maantaas way ka badnayd ayaa qof xaday loo toogtay yani dowladdu sida ay strong u ahayd qofaa meeshaan lagu dilana waxay ahday news oo aan la maqlin oo hariiba ahaa jirta waaga dowladda sidaas ayadaa jaadka mamnuucday waa istaagi waay wuu qaaliyoobay wuu sii waxaysmay black market ou noqday mushkiloo dhan uu keenay marka jaadku authority oo kad lagu siiya bes uma baahne elements badanoo isku tago u baahan yahay wacyigelinuu u baahan yahay dhinacaas sharciga iyo joojinta uu u baahan yahay tartiib tartiibuu u baahan yahay annagu hadda adcaful iimaan meesha ugu ugu ugu dhibka yaroo laga bilaabaan ka bilownay cashuurtiisaan kor u qaadnay Eh, waxaanan rabnaa wacyigelin badanna in la sameeyo cashuurta la sameeyo aakhirku meel daciif uu noqday oo hala joojiyo la gaari karo lagu gaaro implication oo international oo uu leeyahay regional oo uu leeyahay dalal badan ay ka- markaan jaadka joojino dalal badan aan dhaqaalahoodii taabanayna marka wax badan oo isku xirxiran waayo laakiin waxaan isla qirsannahay jaadka wax xun oo in la joojiyo ay tahay inuu yahay waa hagaag dhegaystayaal aad buu mahadsanyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo kala qayb galay v o eda barnaamij maalintii arbacadii ee lasoo dhaafay lagu qabtay magaalada london oo uu dhalinyarada su-aalo ugaga jawaabayay haddii dhegaystayaal barnaamijkan uu ku dhaafo waxaad kaga bogan kartaa boggeena internetka ee soomaali v o e com
haatana qaahiro bandhigfaneed loogu magac daray han iyo hal abuur oo ay isku soo duba rideen dhallinyaro lagu magacaabo kooxda qalin ee magaalada qaahira ayaa waxaa lagu soo bandhigay heeso maansooyin ingabyo waryaheenna xuseen sahnuuni ayaa warkan inoo soo diray
dhallinyaradan ayaa ku midaysan koox la yidhaahdo qalin oo baadigoob u gala dhallinyarada hal abuurka leh dhinac kasta sida suugaanta qoraalka sawir-gacmeedka iyo wixii la mid ah kooxda qalin oo dhowaan caways suugaaneed kusoo bandhigtay magaaladan qaahira ayaan xog waraysi la yeeshay qaar ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee ka mid ah kooxdaasi waxayna ii sheegeen ujeedooyinka ay leeyihiin iyo himilooyinka ay higsanayaan haddaba axmed deeq ismaaciil oo ka mid ah aas-aasayaasha kooxda qalina ayaan marka hore weydiiyey waxyaabaha ku dhaliyey inay dhisaan kooxda qalina waxa uuna ku jawaabay sida tan bismi illahi raxmaani raxiim aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa sidoo kale dhegeystayaasha aad iyo aad baan iyagana u salaamayaa horta kooxda qalin waa kulankii labaad ee ay qabato Een, kulankii hore wuxuu ahaa tix iyo tiraab ama halgudhaga kulankii hore kan caawuna wuxuu ahaa han iyo hal abuur sidii ay dowladdu inooga burburtay in wax waliba uu inaga burburay Een, haddana ay lagama maarmaan tahay sidii loo soo nooleyn lahaa suugaanta iyo hal abuurka soomaaliyeed marka ardayda wax ka barata wadankan masar ama jaaliyadda soomaaliyeed ee joogta waxaa ku jira dad badan oo hibo leh oo hal abuur leh oo fikir wanaagsan leh marka waxaanu istusnay dadkaasi in ay mudan yihiin in loo sameeyo meel ay kusoo bandhigi karaan afkaartooda taas ayaa u sabab ahayd in aanu qalin samayno oo aanu kulamada tanna qabano waa tahay sidoo kale waxaa nala jooga eh, axmed khaliif axmed yaa iska leh fikirkan een, kooxdan eh, qalin ee magaalada qaahira aad ku asaasteen bismi illaahi raxmaani raxiim aad baan u salaamayaa weriye saxnuuni iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a fikirkan wuxuu ku dhashay arday ka mid a ardaydeeda Een, fikirkana marka hore cidun baa keenta ardaydaasoo isla aragtay in een, fanka een, suugaanta een, qoraalka akhriska iyo sidoo kale een, barnaamijyo aada u fara badanba inay ka mid yihiin barnaamijyada ummadi ay ku horumarto si ay ummadi u horumartana loo baahan yahay in laga dhiso qaybteeda fanka qaybteeda suugaanta taasoo ka qayb qaadan karta xidhiidhka bulsho sidai ay suugaantu markii horeba ahaan jirtay marka een, fikirka waxay ku dhalatay asxaab ka mid a een, ardayda halkan joogta oo ay ugu horeeyaan maxamed xaaji axmed khalaf kaamil iyo arday kale oo aada u fara badan sidoo kale waxaa jira een, qof walba kartidiisa iyo een, hanka ku duugan isaga siduu wax usoo bandhigi karo ama sawir ama qoraal ama een, hadalba oo suugaan leh oo tiraab leh oo tix leh saas baa markaa fikirka guud ahaan aanu isla- isugula qaadanay een, markii koowaad markii labaadna aanu ugu soo bandhignay bulshada ku nool magaaladan qaahira waxaanu jeclaan laynaa in dhammaan soomaalidoo dhani dhalinyaro noocaas oo kale a kasoo baxday een, kasoo baxdo oo dabeetana ay nala qaataan fikradda aadka u wanaagsan waa tahay maxamed een, xaaji yaa xubna ka ah yaase xubin ka noqon kara eh, kooxdan qalin ma suugaanleyda keliya mise eh, dhinacyada kale eh, bahda eh, artiska way u furan yihiin madasheenna ama een, groupkan qalin een, inagu waxaan nahay koox wa- waxaan nahay dad een, iskood isu een, isu xilqaamay ee mas-uuliyadda dareemay in aan madal loo baahan yahay madal aan u dhannahay dhammaan een, cid kastoo soomaaliya ku hadasho ha joogto jabuuti ha joogto een, eh, dhulka soomaaliyeed kenya ama etoobiya ama een, koonfurta meeshii doonta joogto qurbaha meeshii doonta joogto waxaan waxaan dareemaynaa inay jirto een, inay nagu jiraan dad hal abuura dad hal doora dad aragti leh dad eh, afkaar leh ee aan jecelnahay ama ay nagu habboon tahay ama ay nala gudboon tahay inaan afkaartooda iyo ra'yigooda iyo aragtidooda aan ka faa'iidaysano waxaa inagu batay in in guud ahaan ummadda soomaaliyed waxaa nagu batay inaan meelo gaara aan nolosheena ku xirnato oo aan siyaasad iyo t v iyo meelo gaara ay nolosheena noqoto marka waxaan istusnay inaan u baahannahay madal aan u dhannahay soomaalideenna oo aan afkaarteena isku gudbisano annagoo weli awood awoodda saarayna amba shaqadeena inta badan aan xoogga ka saarayno laba dhinac ko waxaan awoodda saaraynaa dhalinyarada lina waxaan aaminsannahay in badan baa naloo sheegaa inaan nahay mustaqbalka ummadda innaga qalin ahaan waxaan aaminsannahay inaan nahay xaadirka waqtigan hadda la joogay inaan waqtigeena yahaan aaminsannahay mustaqbalkan waan isla leenahay dhammaanteen taa waa mid haddaan taa u gudbo arrinta yaa xubin ka naqon kara cid kasta oo aaminsan in aan aragtideenna aan is- weedaarsan karno inagoon isnicin inagoon isfaquuqin inagoon isu eegin meelahan ka nimaanay lahajidaan ku hadalno nasiib darra way badata beryahan inaan lahajidaan ku hadalno iyo meelahan ka nimaana aan isu eegno marka taa ayaan rabnaa inaan ka gudubno waxaan een, awoodda saaraynaa sidaan kuu sheegay een, ee, dhalinyarada een, hal abuurka ah ama aragtida leh sidoo kale dadka waaweyn iyo cid kasta oo aaminsan ama leh fikrad ay ummadda usoo gudbiso insha allah sida waxaan kale rabaa inaan ku siyaadiyo in een, sida ka muuqata ama aad ka arkaysay een, barnaamijkeenii hore iyo barnaamijkanba labada event waxaad arkaysaa in een, suugaanta dumarka aan aan aad ugu dadaalnay taana waxaan aaminsanahay in badan in laga gaabiyey insha allah waxaan rajaynaynaa in een, meel kastoo aan joogno ay ka muuqataan ay ka muuqdaan waxay dumarka insha allah waa tahay zamzam eh, adigu waxaad ka mid tahay eh, gabdhaha soomaaliyeed ee barnaamijka caawa ka qayb galay barnaamijkan eh, maxaad kaga qayb qaadatay bismillaah waa mahadsantaha xuseen waxaan kaga qayb qaatay laba heesood ah ayaan kaga qayb qaatay barnaamijka kastoo habeenkii igu horreysay ay tahay haddana waan ku faraxsanahay barnaamijka han iyo halabuur inaan kasoo qayb galo weliba aan kusoo bandhiga maansooyinkayga aad ayaan ugu faraxsanahay wayna iiga duwan tahay habeenadii hore inkastoona hore uga qayb gelin haddana way iiga duwan tahay inaan ka qayb galo caawa waqti hore oonan ka qayb gelin barnaamij sidan oo kale waan ku faraxsanahay marka sidee ayaad u aragtaa kaalinta ay ku leeyihiin eh, hablaha soomaaliyeed ee ku jira kooxda qalin waxaan u arkaa kaalin aada u muhiim ah sababtoo ah hablaha soomaaliyeed waxay soo bandhigaan ama soo jeediyeen suugaanada inay ka mid noqdaan ama ay noqdaan hawlaabuuro waan ku faraxsanahay waa tahay mid ama laba een, adigoo soo koobaya ee suugaanta aad soo bandhigtay haddaad wax naga maqalsiin karto suugaantaan soo bandhigay laba ayay ahayd mid waxaa la idhaahdaa qisiyay habta kalena waxaa la idhaahdaa la jaanqaad nasiibka labadaas ayaan soo bandhigay okay haddii aan u bandhigay ereyo ka mid ah waxaa ka mid a mid qisiyayaab waxaa ka mid a midkaan raqa qaateen xiriirka qorshaysaneyn jacayl wada qaadneen mustaqbal u qalqaalay oo qabsoo cishqigii jire qotada dheer soo lahaa waxbaa ku qalloocsamo baryahan uu qasan yaho qar buu ka lashaa runtii intaas baan kasoo qaadi lahaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay cawo een, adiguna waxaad ka mid tahay een, hablaha soomaaliyeed ee xubnaha ka ah kooxda qalin Ee, adigu marka hore ee, dareenkaaga sidee ayuu ahaa wallahi waa mahadsan tahay een, wariye saxnuune aad ayaan dareenkaygu u farax ayaan u faraxsanahay aad buu u kacsan yahay Een, barnaamij qurux badan weeyaan dhalintan oo dhalin da-yar ah oo barnaamijkan quruxda badan lasoo abaabushay Tala- aan arkaynana caawa inay tallaabo aan qaadnay tallaabadaasi oo markii hore iyo kaa qabanqaabiyey laakiinse maanta anaku waxaan nahay kuwa oo ku dhex jira maadaama aan dhalintii ku nooleen ahayna qaahira Een, marka aad baan u faraxsan yahay caawa dareenkayga haddaan ka hadla waa tahay ee, marka waxyaabihii aad ku soo bandhigtay ee, sida aan arkayey ee, suugaan badan ayaad ku soo bandhigtay wallaahi haddii aan maqashiiyo ururka qalin oon ka turjubayay een camsidii ay waxqabadki aw ahaa waxqabadkoodu aw ahaa ugu waa qalin lodkali runtii qorax soo baxdayo ama qamar shan iyo toban iftiin weeyaan isqalin dhalinta tani qaaliga ah waxay u qasteen wanaag haddaan tala qaban lahayn iyad ugu qiimo badan waxay qalin leeyihiin tallaabadan qaadna iyo hawshaa maanta loo qastiyey miyaydaan idin qancinin miyuu qodob dhiman yahow weliba nala qaban kartaan haddaan qabiishay ku nahay dhankiinaa laga qaw laga quweyn waa tahay haddii aan u nimaadno ee, dhinaca abwaanada dhalinyarada soomaaliyeed ee ka qayb gashay barnaamijka Een, axmed een, barnaamijyadii adiga aad kaga qayb qaadatay caawa bandhig faneydka kooxda qalin ee han iyo hal abuur maxaa ka mid ah bismillahi raxmaan raxiim Een, waxaan uga qayb qaatay een, gabay la yidhaahdo dhaqan jiray iyo sheeke la yidhaahdo alfaxmaalo jacayl oo ka turjumaysa dhalinta iyo facebooka waxa kala haysta marka waxaa ugu muhiimsanaa oon soo jeediyey gabay la yidhaahdo dhaqan jiray Ee, marka gabaygaas dhaqan jiray wuxuu ka sheekeynayaa yani soomaalidii hore iyo dhaqankeedii wanaagsanaa iyo birmageydadii iyo saa laysu martigelin jiray iyo say ummaddu farxad ugu noolaan jirtay deriska wanaagsan loo qiimeyn jiray Een, haddaan hal iyo laba aan ka soo qaato waxaan odhan lahaa dhaqan beri iyo soo jiray balaan mari iyo baalayda soomaalidu siday beri ahayd soomaalidu siday beri ahayd beegsiulaado gubarwaaq bulshada oo degti iyo beela wada yaalla oo balahayoy bay idhtahay intii samaaha loo baaqay oo baayir lagu maalay iyo sidigti baylamba oo burcad iyo karuur weelashii buuxshay idilkoodba hablihiyo barbartana caways la isku baaweeyo baanigiyo abwaanadu gabyan amase beeldaaje beriye hore sidaasaa jirtiyo sharaf bildhanayde
waa tahay waxaad moodaa habka ama siiqada aad u akrinayso ama laxanka aad u saarayso in uu yahay qaabkii abwaanadii hore ee soomaaliya dad badan oo ku dhegaysanaya ay soo xusuusanayaan marka ma isleedahay shaqada ama hawsha ay ku howlan yihiin dhallinyarada qalin ee han iyo hal abuur ee magaaladan qaahira inay bulshada soomaaliyeed wax badan ay u gudbin karaan haa een aad iyo aad ayaan u aaminsanahay in bulshada bulshadu waa dadka soomaalidu waa dad wax maqla oo wax dhegaysta ee waxna akhriya sida waayadan dambe soo badatay waxaan aaminsanahay bulshada soomaalidu inay tahay bulsho wax dhegaysata marka waxaan aaminsanahay haddii suugaan dhaqankoodii iyo wanaagoodii iyo ummaddii dhaqanka ayay ka dhimatay dhaqankuna haddii ummadda afka uu ka dhinto iyo suugaantu ay ka dhimato ayada lafteedu waxay kusiga tahay inay ay guurto iyo mataqaanaa dhaqan guur uu ku dhaco marka waxaan aaminsanahay haddii ummadda dhinaca iyo suugaanta laga nooleeyo oo laysku xiro inay laga tegi lahaaba waxyaalaha laysku haystay iyo qabyaaladii waxaas dhan la iloobi lahayo ay ummaddu noqon lahayd qof waliba taagtii ha tallaabsado iyo caqligiisa hadlo ilaan suugaantu waa caqli iyo cilmi laysku aruuriyey marka waxaan aaminsanahay in waxyaalahan hoose iyo rafrafashadan hoose laga tegi lahaaba waa tahay waad mahadsan tahay haddii aan kusoo laabto axmed deeq oo adig aad ka mid ahayd dhalinyaradii aas-aasay ee kooxda qalin okay su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay muxuu yahay ahdaafta ama ujeedooyinka aad hiigsanaysaan haddii aad tihiin ee kooxda qalin waxaanu hiigsanaynaa horta ujeedada hore waxa ugu horeeya ee aanu rabno inaanu qaahira ka hirgelino ama masar waxay tahay sidii aanu u daafuri lahayn dadka hibada leh sidii aanu usoo saari lahayn dadka halabuurka leh sidii aanu ugu suurtogelin lahayn dadkaas inaanu meel iyo dad ay afkaartooda iyo hibadooda usoo bandhigaan waxaa kaloonu hiigsanaynaa in qalin fikirka aanu gaadhsiino dalkii iyo dibaddaba meel kastoo ay soomaalidu joogto waa tahay waad mahadsan tahay axmed khaliif haddii su-aal kale aan ku weydiiyo dabcan dhalinyaro badan oo soomaaliyeed baa jira oo ku nool qurbaha wadamada reer galbeedka iyo geeska africa sida soomaaliya iyo ethoobiya iyo kenya oo dhulka soomaalida ay degto guud ahaan marka sidee ayaad ku gaarsiinaysaan fariintiinan iyo ujeedooyinka aad doonaysaan inaad maaragta aad gaarsiisaan dhalinyarada soomaaliyeed aad baad mahadsantahay weriye saxnuuni waxaan jecelay kolay isgaadhsiintu iminka casri bay maraysaa keliya waxaa muhiima in fikirka laisla qaado fikirka qalin wuxuu ku asteysay maadaama qalinku yahay waxyaabihii ugu horeeyey ama suuraddii ugu horeysay ee nebi maxamed kusoo degtay ay lahayd iqra akriska iyo qalinku waa labada ugu muhiimsan sidoo kale kitaabka qur-aanka kariimka waxaa ku jira suurad dhan in qalim loogu magac daray marka muhiimada qalimku waa fikrad qof walba aaminsan yahay inay tahay fikrad macno weyn ku fadhida ama ujeedooyin waaweyn leh sidoo kale faa'iido aada u fara badan keeni karta haddii siduu yahay loo qaato marka ujeedada koobaad aan leenahay waxa weeye in wax la akriyo in wax la la qoro sidoo kale in lasoo saaro hanka iyo fanaanka iyo suugaanyahanka dhalinyarada wixii afkaarta saasaa nala qaadata waxaan leenahay matalan shabakad facebook waxaan leenahay group isku xidha dadkao dhan marka waxaan jecelnahay in isgaadhsiinta aanu kaga faa'iidaysano si ay u gaadho afkaartu wadamada waxaan leenahay si aanu isgaadhsiinta uga faa'iidaysano dhammaan bulshada bulshada soomaaliyeed meel kasta joogto dhalinyaradeeda waayeelkeeda iyo cid kaste in aanu uga faa'iideyno facebook oo kale websites aanu samaysan doono insha allah marka aanu isgaadhsiinta ku gaadhsiino wixii afkaare aanu hayno annagu waa tahay gabagabadii barnaamijka zamzam gabdhaha soomaaliyeed ee idaacadda kaa dhegaysanaya maxaad ugu baaqi lahayd barnaamijkan ku saabsan kooxda qalin waxaan ugu baaqi lahaa inay kasoo qayb qaataan barnaamijkan oo kale han iyo hal abuur inay maxaada isku dayaan inay ama wax soo qoraan ama ay dhegaystaan ba ay kasoo qayb qaataan baan ugu baaqi waa tahay sidoo kale cawo maxaad ugu baaqi lahayd gabdhaha soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya waxaa jirta hablo badan oo iyo ku ahla abuur ah ambase codkoodu aad u qurux badan yahay waxaan odhan lahaa dadaala oo idinkuna naga soo qayb gala inta qaahiro joogta inta kale aad joogto meel kasta ay joogaan waxaan odhan lahaa inayna taageeraan yaan jeclan yaan jeclaysan lahaa hablaha qaahiro joogana waxaan jeclaan lahaa inta hal abuurka taqaanta iyo inta codka leh fanaanimo garanaysa intaba in lasoo dhoweyn doono oo insha allah aanugu aynagu baaqayno oon leenahay kasoo qayb gala ururka qalin waa tahay gabagabadii abwaan axmed waxaan jeclaan lahaa inaad kusoo gunaanudo suugaan yar dhaqan beri iyo soo jiray balanbegsi ulaado xeran burinin rag bandheeya iyo odaya bosobey xeran burinin rag bandheeya iyo odaya bosobey gartaniman bisleyon cadliga geesna uga baydhin guurti boqole joogtiyo waayeelsa maaha baweya bilcan sharafta lagu guursado lagu badhadhayo marti bahansoorkiyo wanaag la isku beeqaqo berihii hore sidaasaa jirtiyo sharaf bildhanayde intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan xog waraysiga aanu la yeelanay dhallinyarada soomaaliyeed ee kooxda qalina oo dhowaan bandhigfaneed ku soo bandhigay magaaladan qaahira waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo kaasi wuxuu ahaa waryaheenna xuseen sahnuuni oo inooga soo diray warkan magaalada kaahira sahraay maxaad noo haysaa maxamuud waad aragtaa oday dhallinyaradii gabayo iyo heese iyo brombur iyo waxyaaba badan bay soo bandhigeen adigu weliga horta gabay ma isku dayda aniga xagga gabayga kuma fiicni geeraarkana geeraarkana adi qof aqli leh wuxuu ku hadlaan ku hadlaa laakiin khatar kuma ihi waa tahay waa hagaag waa si wanaagsan heestaasi soo socotaa waxaa la yidhaahdaa bigil waxaa ku luuqaynaya faarax murtiile dhexda ha la xirtaya akhyaarta sharafta leh halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o e idaacaddeenii iyo barnaamijkii waa go-aankaaga halkaas ayuu inoogu dhan yahay tan iyo kulantaneeda dambe hadduu alla idmo sitimaankan dambe waa anigoo ah maxamuud ibraahin cali iyo sahre ciidle nuur
waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo amaan allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.